halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da oo aad si toosa nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca labaatanka bisha janawari labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed
arrinta saddexaad ay ku ammaanan yihiin waxaa weeyaan waxaan maqlahay maanta oo dhan boqolkii labaatan haweenka maayo xoogaa waxaa inaad toosin xogta annaga aan ka hayno baarlamaanka federaalka u hayo waxaa weeye boqolkii kow iyo labaatan ayaa haween ah kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlaya xafladii caleemasaarka ee guddoonka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
qodobada kalead idaacaddeeda saaka ku maqli doontaan oo waxaa ka mida qaybtii labaad ee falanqayn ku saabsan sababta uu u guuldaraystay shirkii magaalada kismaayo dhowaanta ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyadu iyo sida arrintaasi looga fogaan karo waxaan kaloo idiin haynaa dowladaha jabuuti iyo shiinaha oo heshiis ganacsi kala saxiixday dowlad goboleedka gaarise ee waqooyi bari kenya oo hirgelisay mashruuc caafimaad oo la xidhiidha hooyada iyo dhallaanka iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka kooxaha ku dagaalamaya dalka libiya ayaa ku heshiiyey in ay dhistaan dowlad wadaaga tallaabadan ayaa la rajaynayaa inay soo afjarto dagaalka iyo qalalaasaa hadheeyey dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee wadankaasi mucaamar al khadaafi sanadkii labadii kun iyo kowdii qaramada midoobey ayaa dhexdhexaadinaysay heshiiskan oo lagu gaadhay shir ka dhacay magaalada tunis ee xarunta dalka tunisiya hase ahaatee waxaan weli caddayn in si weyn loo taageeri doono in lagu dhammeeyo dhiigga dalkaasi ku daadanaya weli wax falcelina lagama maqal labada gole ee sharci dejineed ee labadaasi ee dalkaasi ka jira oo midkood uu ka howlgalo tabruug kaasi oo ah midka ay bulshada caalamku aqoonsan tahay halka golaha kalena uu ka howlgalo magaalada tripoli islamarkaana ay maamulaan kooxaha dhinaca diinta u janjeedha waxaana uu sheegay madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub in uu ku baaqayo in si dhaqsi ah loo ansixiyo awoodaha dowladdaasi wadaaga ah
maxkamadda sare ee dalka maraykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay shaacisay inay dhagaysan doonto kees lagu diidan yahay qorshe uu wato madaxweynaha dalka maraykanka barack obama kaasoo sharci siinaya afar milyan oo qof oo waraaqaha sharciga aanan haysanin qorshaha madaxweyne barack obama ayaa dadkan ay ka daynayaan in la masaafuriyo u ka daynaya una ogolaanaya in ay si sharci ah uga shaqaystaan gudaha dalka maraykanka barack obama oo arrinkan dikreeto ku soo saaray ayaa ujeeddadu ay ahayd in masaafurinta laga daayo waalidiinta caruurtooda ku dhala gudaha dalkan maraykanka qorshahan waxaa ka hor yimid lix iyo labaatan gobol oo qiyaastii dhammaantoodba ee guddoomiyeyaal ka yihiin xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuwaasoo sida badan diidan siyaasadda ay la yimaadaan madaxweynayaasha xisbiga dimuqraadiga ka socda go-aanka maxkamadda ee ah in dacwadan laga dhagaysto ayaa waxa ay raad ku yeelan kartaa doorashada madaxtinimo ee sanadkan iyo weliba taariikhda obama uu ka tegayo maadaama ay digreetadani ay ahayd mid ka mida kuwii ugu waaweynaa ee soo mara xafiiskiisa waxaana obama uu digreetadani saxiixay markii aqalka koongareeska ee ay jamhuurigu ku badan yihiin ay ku guuldaraysteen inay isbeddel ku sameeyaan siyaasadda socdaalka ee dalkan maraykanka amiir xagmaati oo ah askari ka tirsanaa ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay inuu aada u faraxsan yahay islamarkaana uu dareemayo inuu aada u nasiib badan yahay mar haddii uu ka soo baxay xabsigii dalka iiraan ee uu muddada ku xidhnaa oo laga soo daayay kadib markii iiraan iyo maraykanku ay maxaabiista isdhaafsadeen amiir al xagmaati ayaa sheegay in uu dareemayo sidii isagoo markii ugu horreysay dunida ku soo biiray amaba dib u dhashay waxaanu intaasi ku daray in uu si deganaana ugu mahad celinayo cid kastaoo ka qayb qaadatay inuu ka soo baxo xabsigaasi iiraan ee uu ku xidhnaa gaar ahaana madaxweyne barack obama iyo koongareska maraykanka amiir xigmaati oo ah labi iyo soddon jir ka tirsanaa ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in markii lasoo daynayay aan wax tafaasiila la siin balse siidooyntooda ay ku war heleen uun subax hore
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda maalinkii shalay ahaa waxaa magaalada baydhabo lagu caleemo saaray guddoonka cusub ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya ee madaxda kale ee dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan iyo sidoo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa marti sharaf ka socotay dalalka dibadda iyo urur goboleedka igad haddaba warbixintan ka hadlaysa caleemasaarka guddoonka cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa warbixintan kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh munaasabada lagu caleemisaarayay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenadiisa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamul goboleedyada safiiro ka socday wadamada kenya ethoobiya sweden iyo wadamo kale iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhammaan qaybaha ka qayb galay munaasabadda gaar ahaan odayaasha dhaqanka haweenka siyaasiyiinta ayaa hadaladii ay jeediyeen waxay ka sheegeen inay soo dhoweynayaan hoggaanka cusub ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed dhinaca kale xubnaha ka socda beesha caalamka ayaa iyaguna qayb ka ahaa soo dhoweynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed wakiilka urur goboleedka igad soomaaliya maxamed cabdi afey ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta munaasabadda caleemasaarka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed hadallada ka jeediyey
annagu haddaanahay ka urur ahaan waan soo dhaweynaynaa baarlamaanka koonfur galbeed waxaan ognahay in juhuudi badan la geliyey waxaan ognahay inay shaqo badan gashay waxaan u hambalyaynaynaa odayaasha dhaqanka degaankan oo muddo badan u dhabar adkaystay inay dhisaan xibnahan waxayna oga duwan yihiin sidii lidiin sheegay oon runtii aan ugu faanaynaa koonfur galbeed inay qiimaynaysa gabdhaha soomaaliyeed inay qiimaynaysa ayay muujisay aad iyo aad ayaan runtii ugu hambalyaynaynaa taas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isna caddeeyey maamulka koonfur galbeed muddo ka badan hal sano inuu ku howlanaa soo xulidda iyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya isagoona intaasi ku daray shariif xasan sheekh aadan inay ku guulaysteen in la dhammaystiro hogaankoodana la caleemo saaro baarlamaanka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xusay in baarlamaanka uu horyaalla howlo muhiima baarlamaankan afar shaqaa looga baahayaysaanaaaminsanahay waxaa looga baahanya dib u heshiisiin oo reer koonfur galbeed iyo soomaaliya dhammaantooda wada heshiiyo waxaa kaloo looga baahan yahay dib u xorayn oo meel walba tuulo walba iyo degmo walba degmadii uu ka yimid nin walba uu gacan ku siiyo sidii loo xorayn lahaa waxaa looga baahan yahay dib u dhis oo dalka dhibaatada ku dhacday sidii loo dhisi lahaa inay ka keenaan waxaa looga baahan yahay ilaahay baa sharciga dejiye sharci dejin oo xalaal ah oo xaq ku taagan oo ummaddan horumar gaarsiiya looga gudoomiyaha dowladda federaalka baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa baarlamaankan inuu maanta laga bilaabo si allaale sidii uu ku gaari lahaa wax allaale wixii capacity buildinga u baahan yahay wixii karaankiisa inuu la qabto gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey ayaa isna muujiyey baarlamaanka koonfur galbeed inuu yahay mid ay u dhan yihiin dhammaan beelaha soomaaliyeed
waxaan rabaa saddex ama afar afaraan idhaahdo qodob oo odayaasha maanta ay ku faani karaan oo laguna ammaani karo koonfur galbeed guud ahaan ay usoo usoo gaar ahaan ay usoo foohiyeen dowladda soomaaliya ee federaalkaana ay guud ahaan gaarayso waxaa ka mid ah waxay dhiseen baarlamaan dhammaan shanta beelood ee soomaaliya ka kooban aan midna ka maqnayn qodobka xiga aan ku ammaanaya waxay tahay in haddii da'da laysku celceliyo oo hadda xildhibaanada maanta xildhibaanada golahan uu ka koobaya da'dooda markii laysku celceliyo kulligooda waa afartan iyo shan jir yani afartan jirna waxaa weeye cumrigii biseylka waxaa laga filanaya waxaa weeyaan arrimo biseyl ah inay ka soo baxaan sharci dejinta iyo hagidda siyaasadda koonfur galbeed arrinta saddexaad ay ku ammaanan yihiin waxaa weeyaan waxaan maqlaya maanta oo dhan boqolkii labaatan haweenka maayo xoogaa waxaa inaad toosin xogta annaga aan ka hayno baarlamaanka federaalka u hayo waxaa weeye boqolkii kow iyo labaatan ayaa haween ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu dambeyntii hadal ka jeediyey xafladda caleemasaarka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed ayaa maamul goboleedyada soomaaliya ka codsaday in xoogga la saaro ciidamo isku dhafa in loo dhiso qaranka soomaaliya soomaaliyana dowlad xoog badan oo taagan oo sharaf ikraamale ay noqoto intaasay ku dhinteen muxuu ahay wiilasha inaan fahamno wa annagu marka maxaa nala haboon inaan dadejinno ciidamadeennii inay dhismaan si aan walaalahaas maalinta dambe xaflad weyn inta u qabanno waa mahadsantihiin walaalayaalo muxuu ahay taariikhdana waa gasheene nabad ku taga aan u dhahno sida u dhaqsiiban mar kalaan ku soo celinaa saas inaan yeelno waxa ugu weyna naga xiga waxay tahay dib u heshiisiinta ciidamadii koonfur galbeed ciidamadii jubbaland ciidamadii galmudug ciidamadii puntland ciidamadii maxaanku idhahdaa ee shabeelle ciidamadii xagga haddaan kala noqono dowladda federaalka waxay u taagan tahay ciidamadaas in la isku dhafo muuqaal qaran loo yeelo ciidan qaran ay noqdaan deegaanaduna booliiskii iyo ciidamadii amnigooda lokaalka ah samaynaya oo ilaalinaya oo dadka muxuu xinay inay yeeshaan dowladda federaalka waa ku garab taagan tahay waana ku garab siinaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad nagala socotaan waa washington dowladaha jabuuti iyo jina ayaa kala saxeexday heshiisyo dhaqaale oo lagu xoojinayo maalgelinta uu shiinuhu ka wado dowladdaasi jabuuti qorshahan ayaa lagu wadaa in ay waxyaabaha ay shirkadaha shiinuhu ku sameynayaan jabuuti dhexdeeda loo iibgeeyo dalalka dibadda warbixina muraasi ka hadlaysana waxaa soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse in ka badan labaatan shirkadood oo hormood ay ka tahay dowladda shiinuhu ayaa la saxeexday heshiisyadaasi mas-uuliyiinta jabuuti ee guddoomiyaha maamulka dekadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka guddoomiyaha bangiga dhexe dowladda iyo wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha iyadoo ujeeddadu ay tahay qaabkii shirkadahaasi shiinuhu ay uga hirgelin lahaayeen jabuuti xarumo warshada ka kooban kadibna wax soo saarkooda ay u dhoofiyaan degmada iyo afrikaynteeda kale guddoomiyaha maamulka dekadaha jabuuti iyo ka caagan cashuuraadka abubakar cumar xadi ayaa iga waramay marka hore waxtarka laga fili karo heshiisyadan waxay soo saari doonaan dee qalab kala duwan oo bariga afrika iyo afrika inteeda kaleba loo iibgeyn doono marka ay dhismahaasi dhaqaaqo oo ay wax soo saarkana warshada ku bilaabaan baadhaweyna waanagii ogeyn maalintii dhoweyd aalada kaawiga ee tamarta cadceedda dhalisa tamartii kooraanka iyo way wada socdaan horumarka dalka ka socda hirgelinta dewarshadahan iminka aad ka hadlayso isla jaan qaadayaan ma la odhan karaa waa run waa dhab weeye waxa weeyaan horta kooraan la'aan horumar ma jirayo warshadeedna ma jirayso hadduu kooraan ku jiro oo qiimihiisu ka sarreeyana ma suurta galayso in dad ay maalgashadaan dalka ay warshado ay ka dhistaan marka waa isku xidhan yihiin labadaasi haddaan dib ku xasuusiya taariikhda waxa weeye goobta cashuurta ka caagan oo jabuuti u horreysay waxaa la sameeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ilaa maanta laba shibay u dhawaaqi weyday waxaa u horreeyay ahayd u dhawaaqi lahayd waxay ahayd koraanka amba beriga aanan jirin amba qiimuhu aad u sarreeyey iyo xirfadda shaqaalaha oo dadkeena dee waa dad iska xoolraaca tahay beryahaas oo magaalo abadanka lahayn tababar fiican aan lahayn marka labadaa shay daraaddeed ayay u dhaaqi weyday friisonka beriga la sameeyey iminka waxa weeyaan dee siyaasadda madaxweynaheena wixii buu dib u eegay wuxuu yidhi meelahii ay ka dhaaqi weyday ha loo dhammaystiro taas daraa ayay ahayd iyagii kontonka megawatt oo adceedda ka cedceda uu madaxweynuhu dhagax dhigay khamiistii naga tagtay oo lix bilood ku dhammaan doonta waana lix jeero min konton saddex boqol weye yadhay totalka iyo waxa bilaami doonto dhowaan iyadna tii dabaysha oo iyadna lixdan megawatt marka way isku soo beegmeen wax la qorsheeyey oo laga shaqeeyey oo haddii warshado la keenay bila koraan waayaan waa dee waa markaa ma shaqaynayso marka waa didiilo wanaagsan waa didiilo wanaagsan of course yes guddoomiyaha bangiga dhexe dowladda jabuuti axmed cusmaan cali ayaa ii sheegay xidhiidhka ka dhexayn doona lacag faranka jibuuti iyo yu'aanka shiinaha baanka dhexe saad ogtahabede waa wuxuu had iyo jeer isku dayaa sidii dadka baayac mushtarka ee reer jibuuti amba dibadaha si cilaaqaad ka dhexeeya iswadaarsiga lacagta iyo arrimaha ku saabsanba sidii loo dhib yarayn lahaa marka saad u arkaysaan waxaa la isku dayay sannadaha ugu dambeysay in la soo dejiyo waddanka jibuuti shirkada waaweyn oo shiinaha halkii markaa loo dhoofi lahaa ilaa iyo shiin waxaan rabnaa inaan noqoto jabuuti in yaroo shiinaan soo dejino aanu u dhobyarayno dadkii wax qaybsanayay shiinahana u dhobyarayno dadkii wax iibinayay sidii loo caawin lahaa markaa lacagtoodaasi la isticmaalo lacagta jabuuti la isticmaalo nidaam caynkaasa sidaan u dhislayn baan shaqadeeda gelayna iminka waxaa la ogyahay faranka jabuuti inuu doolarka ku xidhan yahay maxaa la is odhan karaa isticmaalkan in lacagta shiinaha yuankana marka la eego sidee wax yihiin marka runaantii annaka marka jabuuti la eego lacagteena oo iska adagoo iska doolarka ku xidhan faa'iido weyn oo sidaasoo kale annaka reer jabuuti haddaan ka soo qaadno noguma jirto laakiin mustaqbalka la dhisayaa wuxuu hadhow tale u fasaxi doonaa inay jabuuti u noqoto waddankii lacagaha kale waddannadan kale ee lacagahoogii aan sida jabuuti faranka ugu xidhneen doolarka loogu xidhi lahaa lacagaha shiinaha marka inay waxay ku kalifi doontaa inay soo maraan jabuuti oo jabuuti ay lacagaad la samaystaan ay macaamiishooga jabuuti yimaadaan baanaanka jabuuti la shaqaystaan baanaanka jabuuti looga furo koontiyo ay kula xidhiidhi karaan wadannada shiinaha ay wax ka iibsadaan rabadaan muse v o a jibuuti
toddobaadkan waxaa magaalada kismaayo ka qabsoomay shirka madasha wadatashiga qaranka kaasoo looga hadlayay in laga soo saaro go'aamo ku aadan nooca doorashada soomaaliya laga qabanayo dabayaaqada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka hase ahaatee shirkaasi ayaa waxa uu kusoo dhammaaday iyadoo aanan wax heshiisa la gaarin haddaba kusoo dhowaada qaybtii labaad oo ka mida waraysi aanu la yeelnay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista ah ee c r d jabriil ibraahim cabdulle oo ka hadlaya arrimaha keenay ismaandhaafka shirka kismaayo iyo aragtida kala duwan ee dhinacyadu ay kala wateen intii shirka uu socday wariyaha v o eda ah ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa ugu horreyntii weydiiyey jibriil arrimaha uu is oran karo dhinacyadu way ku heshiin waayeen
yacni mas-uuliyaddu aaday u culus tahay saa ula socoto maamul goboleedyada sidoodaba wakhti dhow ayaa la dhisay intooda faraha badan leh intaan ka ahan puntland mas-uuliyiinta ka yimaadeen culaysyo badanaa kaga imaanaya waa hal qodob oo weli dad u bisil amba fahmi kara amba culayska haysto xal siyaasad oo heli kara maaha nin kastaba amba madaxda meesha timid qof kastaaba wuxuu ka yimid deegaan deegaankaas magaceeda ku hadlayay way ku adkaanaysay waana muuqatay culays ay saartaan dhahdo qodobka labaad waxa uu ahaa dhammaan intaan hal iyo laba qof ka ahayn intooda faraha badanla dadka meesha isugu yimid ayaga laftigooga waxay rabeen sanadka dan kale marka mar haddaad danka leedahay adiga laftigaaga way adag tahay inaad go-aan dhaqso ah aa ka qaadatid waxay abuurayba waxaa ka fikiraysaa markasta waxaa isku dayaysaa inaad waafajisid shirka waxay ka soo bixi lahaa danta qofka leeyahay marka adigu qiyaas toddoba qof oo isku timid oo kale waa fakar ah oo mid kastaaba danka leeyahay wax ka soo bixi lahaa shirka inay haddana dhammaantood intay iswaafaqaan ay ku heshiiyaan hal aragti culayskeeday lahaan lahayd qodobka ugu dambeeyana waxay ahayd ayagu laftigooda kalsooni darro badan oo ka dhex jirta hogaanka laftigiisa haddii kalsooni jirto iyo iyo isku tanaasulaada imaan kara kalsooni daradana waxay abuurtay in qof kastaaba uu ku dhago kursigii uu haystay iyo dareenka uu qabay asagoo dhahaya meeshii a ka timid haddii aa ku noqoto waxayna taas abuurtay xaqiiqda caadifad qabiiliya xataa dib usoo celisay oo mar hore soomaali iska ilaawda jibriil waxaa jira muddadii uu shirka kismaayo socday warar soo baxay oo sheegaya in madaxda dowladda federaalka ay rabeen muddo kororsi in loo sameeyo goobtii ayaad ku sugneed bal arrimahaasi maxaa ka jira dee qodobada lagu heshiiyo laysla gartay resolutionaa ka soo baxay u n ta qaramada midoobay oo ay leedahay wax la yidhaha ku darsi ma jiro bishii december bartamaheedii shirkii lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay qabsadeen guddigan qoraalka ay soo saara igoo wada jooga waxa uu dhahayay ku darsi ma jiro heedaha wadamada dariska ah ee wadamadan idhaahda igaad arrimaha soomaaliya ayaguna qaybka igaadna mambarka tahay ayagana waxay soo saareen statement ay leeyihiin ku darsi ma jiro shacabka soomaaliyeed intiisa faraha badan waxaa loo sheegay ku darsi ma jiro marka iyadoo saa lagu heshiiyay haddana fakarka miiska u yimid sababtana waxay ahayd dad badan baa waxay lahaayeen maadaama wax ku heshiin la'nahay arrimaan wada joognaa marka laba aragtiyaa meesha tiilay oon ahayn aragtiyaha si tooska si toos aan looga hadlaynin mid waxay ahayd aan baarlamaanka madaxweynaha labada sano soo socota aan wada joogno xal aan u helno dhibaatay lehed taasoo dadku waxay lahaayeen laba sana iyo bar saddex sana iyo bar baad qaadateen waxna waa qaba weyseen haddana idinkoo meel isugu timaad baa heshiin weyseen sidee macquul ku tahay haddana laba sana inaasla joogtaan ta caqligaa diidaya bani aadamka ah waan waan guulad waa fashil fashil baa nagu yimid haddana waan sii joogaynaa ummaddii soomaali looma sheega rajo u baahanta qodobka labaad wuxuu ahaa in la yidhahdo baarlamaanka dib lagu kordhinaya taa laftigeeda oo la yidhi baarlamaanka maadaama baarlamaanku muddo soo joogay asaga uuna halahaayo culayska uu yaraanaya inta laga gaarayo sanadka iyadana waxaa dhib uga yimid xubno ka mida dowladda laftigooda waxay yidhaahdeen ma yeelayno oo haddii maxaa anaga noogala taga qayb ka mida maxay u jeegaysaa qayb kale ay baxaysaa marka taa waxay keentay in dhammaantood ay noqdaan arrintii xataa haddii loo arki lahaa in wax la kordhiyo xataa mas-uuliyiintii qaranka iyo mas-uuliyiintii maamul goboleedyadii iyo baarlamaanka laftigeeda ku heshii waayeen oo hadday intay heshiiyaan xataa dhelaayeen qaab baan ku heshiina xataa un waxay aan la aragtay shacabka soomaaliya loo soo bandhigi karo laakiin iyada laftigeeda way ku heshii waayeen laakiin waxaan rabaa in inaan in in shacabka soomaaliya dhegaysan inay ogaadaan waxa laga hadlaya ma aha laba qodoba important ah amba muhiim ah in inaan ka dhawaajiyo qodobo waxa ay tahay arinta la xiriirta oo la xiriirta in maamulkan in la abuuro doorasho iyo wadahadalkan socdo waxaa laga hadlaya ma aha boqol sano soo socoto waxaa laga hadlayaa afarta sano soo socoto soomaaliya qaab ay uga baxdo isqabqabsigan iyo culeyskan iyo qabaa'ilkan iyo dhibaatadan jirta waa maxay marka see taa u dhacdo dadku waxay yidhaahdeen afartaas sano aan waqti gelino marka lagama fikiraayo wax hadda la abuuraayo ma aha waxa la leeyahay waxay soconaysaa boqol sano soo socoto waxaa laga hadlaya keliya afarta sane soo socoto si loo gaaro in la istiriyo in shacabka soomaaliya daarashan qaato waxaan rabnaa wax yar oo naga saar ilaa xilligaa aan gaarayno ma jirtaa marka fursado aad isdhihi karto shirarkan way ku guulaysan karaan waxaan isleeyahay dhowr qodobaan rabaa inaan yani hadda waxaan doonaynaa mugsoonta ummaddii soomaliya dhibaata haysato mas-uuliyiintii qaranka toddoba qofood iyo madaxdii ugu sarraysay waxaa iska nasiib xumaa sideedaba aadna aan xaqiiqdii shacabka soomaaliya aan isleeyahay waa kula wadaagayaan iyo dadka soomaaliya arrimaha arrimaha soomaaliya oo daroos gala in mas-uuliyiintii qaranka ugu sarraysay ay gabeen mas-uuliyiin doodeed waddanka inay hogaamiyaan waxaan ula jeedaa taas ummadda waxay ka sugaysay inay ayagu go-aan qaataan ayaga inay hogaamiyaan ayagu direction u yeelaan waxaa nasiib xumaha maanta in lays horfadhiyo lays hor taagan yahay cid go-aan gaari kartaa aysan jirin bahashii ay maxaan ku rahdaa cakiran tahay waxaana abuuraya xaqiiqda vision go-aan marka la qaadaha sidiisaba waa culays badan yahay waa dhib badan yahay mas-uuliyaddana waxaa loo qaaday in go-aan la gaaro go-aanku wuu culays badnaanayaa wuxuu lahaanayaa dhibkiisa ka imaan karo laakiin mid macquul ma aha in mas-uuliyaddii laga cararo markii la rabay in go-aan la qaato amba la keeni waayo aragti fog ee qaranka soomaaliya midaynayso shacabka soomaaliya xaalad kale guura oo ku jiraa xaaladdan waxaa macquul ah inaan u noqono arrintii qabiilka aan kasoo gudubnay waxaa macquul ah xaalad dagaal sokaya inaan ku noqono waxaa macquul ah inaan lumino dowladnimadeena aan lumino sidaa daraaddeed in go-aan saxa la qaato gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee c r d jibriil ibraahim cabduleeh oo ugu waramayay magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegaystayaal wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka gaarisa ayaa soo bandhigtay mashruuc lagaga hortegayo nafaqadarrida soo food saarta hooyada iyo dhallaanka mashruucan ayaa dowlad goboleedkaasi u qorshaysnaa in uu malaayiin lacag ah kenya ay ku bixiso ku-xigeenka gudoomiyaha dowlad goboleedkaasi gaarisa doctor cabdilaahi xuseen ayaa munaasabad arintaasi lagu bilaabayay xadhigga ka jaray kadibna wuxuu u waramay wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire mashruuca countiga laga lounge gareeyey ama muxuu ahaayey aan iskugu imaanay wuxuu ahaa mashruuc caafimaad oo ku salaysan xanaanada caruurta iyo hooyooyinka caafimaadkooda oo khaasatan hooyooyinka kuwan muxuu ahaye da-da dhalmada ku jiraan iyo kuwa ureydho arrimahaas ayaa county government of garissa oo u marin hayso wasaaradda caafimaadka ayaa keentay in plan la dejiyo oo ilaa laba sano ah ugu yaraan ugu badnaadna shan sana ah in laga shaqeeyo habkii lagu lagu lagu lagu qaban lahaa waxtarka caruurta xagga macluula dagaalka waa tahay mashruucan waa mashruuc weyn oo waxaad sheegtay in labada sane soo socoto aad dejiseen hanaankii nafaqada caruurta iyo haweenka uureyda waa tahay marka maaliyadda ku baxayso iyo weliba qaabka hawshaasi loo fulinayo haddii aad noo bidhaamiso maaliyadda loo baahan yahay lacag badan waaye caruurta countiga dhan waaye da-dooda ay ka yartahay shan jir oo wasaaradda caafimaadkana xoog ay saarto mashruucan inta badan waxaa wax ka geystaa dowladda annaga iskale mashruuca laakiin waxaa aad wax uga geystaa hay-adooyinka iyo u n ta qayb ka mid ah oo xagga unicef iyo muxuu ahaayey hay-adaha kale oo caafimaadka ka shaqeeyaan mashruuca hadda wixii uu ku socday ku socday lacag ilaa konton iyo afar milyan ayaa u horreysay kadibna wixii kale oo la rajaynahayo ama balaanka kusoo jiro lacag waxaan rabnaa so waxaan leenahay hay-adaha balaanka ay soo qorteen wasaaradda caafimaadka waa balaan aada u bilaaran oo lacaga badan oo malaayiin waaye laakiin programkii in la rabo oo uu suurtagalo wuxuuna ku suurtagelgaraa lacagta unbuu ku suurtagelgaraa laakiin balaanka hadda dowla waa wax la dhaho waxaa weeyaan saadaalin waay oo lacag toos ah haddaan dhihi karnaa intaasaa loo baahan yahay maaha ilaan waa wax socdo waay waxyaalaha sida gaarkooda ugu qaadateen maxay tahay in iminka aad ka shaqaysaan kobcinta caruurta iyo hooyooyinka uurka leh saad og tahay caafimaadka waxaan u dooranay caruurta shan jirka wixii ka hoosay iyo hooyooyinka da-da dhalaayaan waa arrimaha ka jiraan gobolka anaga oo u badan dadka ugu tabar yar oo ugu xanuun badan ayaga waaye saa awgeed waxaa go-aan aan soo saarnay county government labada sano soo socoto iyo inta dambeba haddii ilaah na gaarsiiyo inay maxaa ahayey arrintaas iyada xoog la saaro oo hawada isbedeshay iyo cimilada wixii dhibka ka jira iyo kuleylka badan iyo nafaqa darrada iyo tabar darrada dadka qaar muxuu ahaayey ayaga naftooda keenhayso inay aan county government gacan ay ka geysato xagga caafimaad ka hortag weyn aan samayno caruur caafimaad leh in countiga laga helo oo caruur caafimaad leh markaad hesho waxaad heshay bulsho caafimaadsan waatay mudane cabdulaahi saan la soconno waxaa ku badan gobolkan oo umulraaca haweenka umulraaca idinkuna waxaad ka hadlaysaan in markay umulaan aad daryeelaysaan iyo intay ilmaha uurka ku jiro maxaa idin kaga yaalla arrintaasi shires aad og tahay horta arrimaha ureyda countiga dowladda policy ayaa u dhisan dowladda dhexe iyo dowladda countiga wada shaqeyn oo xagga caafimaad ayaa ka dhexeeya policyga dowladda ay soo saartay oo countigana kaga dhaqan galno waxaa weeyaan in meelaha goobaha dowladda lagu umulayo xarumaha umulaadka in laga dhigay bilaash oo free ay tahay oo mataqaanaayey wax lacag aan la bixinaynin oo dowladda ay ay ay ay saartay xilkii mataqaana wixii kharashoo ku bixi lahaa dowladda bixinaysa taa iyada waxay waxay na siisay arrin muxuu ahaayey gacan weyn oo county government of garissa isbitaaladeeda free ay yihiin tiina waxay keentay inay hooyooyinkii dhakhaatiir muxuu ahaayey aan free ah ay helaan oona loo loo khidmeeyo oo macnaha shaqadii dhalamadii laga caawiyo laakiin wixii kale oo ka hortag weyn aan samaynaynay iyo dhiigbixi faraha badna iyo mxunaha dhibkii badnaa oo laga soo sheegi jiray miyiga iyo magaaladaba waa nusqaameen miyiga ayaad soo qaaday oo dhulka hawdka ah waxaa ka jiro in weli ay dhibaatooyin dhanka caafimaad darrida ay ka dhici karaan maxay taa waxa idinkaga yaala taas ayada horta wax aan wax qabanayba hadduu jiro aan dhihi karno countiga waan qabanay arrimahaas weyaan waxaas yeelay sub county kasta waxaan geynay gaari reer kurosa ilaa laba sano noo shaqaynhayaan gaariyahaas waa standby daawo bay leeyihiin dhakhaatiir bay leeyihiin muxuu ahayey reer kuros annaga lacag baan siinaa bishii halkii gaarigii muxuu ahaayey wuu noo karaysan yahay waxaan u karaynay oo lacagtaas countiga aan u isticmaalaynana waxaa weeyaan in dadka gaarisa county inaan wax u qabano saa awgeed qofkii hood ka jira waxaa saasoo gala garab socda ambulansyada reer kuros kuwa anagii oo anagii horaan baan u imaanay oo noo sii yaalay oo wasaaradda caafimaadkii waxaa waxaa suurta gashay inay qofka ugu shasheeya countigan meeshuu joogo hadduu ku foosho oo dhakhaatiirta iyo muxuu ahaayey baadiyaha meesha ugu shashay qofka fool ku qabata haweenka ah oo waxoogaa dhib lagalkuma in lasoo dafi karo oo lasoo qaadi karo oo la keen karo isbitaalkii doctor cabdulaahi xuseen ayuu kaasi ahaa oo uu waramayey wariyaha v o eda maxamed faarax shira halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
sahraay qodobadii wararkaanina xasuusiyo qadarka kooban ee wakhtiga inooga hadhsan kooxaha ku dagaalamaya dalka liibiya ayaa ku heshiiyey in ay samaystaan dowlad wadaaga tallaabadan ayaana la rajaynayaa inay soo afjarto dagaalka iyo qalalaasaha hadheeyey dalkaasi tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markii madaxweynihii hore ee wadankaasi mucaamar al khadaafi xukunka laga tuuray qaramada midoobey ayaa dhexdhexaadinaysay heshiiskan oo la sheegay in uu ka dhacayay magaalada tunis ee dalka tunisiya hase ahaatee waxaan weli caddayn in si weyn loo taageeri doono iyo in kale waxaase weli aan iyagu ka hadal labada gole ee dalkaasi ka jira ee sharci dejineed oo midkood uu ka howlgalo magaalada tabruuk oo ay beesha caalamku aqoonsan tahay halka ka kalena uu ka howlgalo tripoli islamarkaana ay maamulaan kooxaha dhinaca diinta u janjeera maxkamadda sare ee maraykanka ayaa salaasadii shalay tashaacisay in ay dhegeysan doonto kuwo lagu diidan yahay qorsho uu wato madaxweyne barack obama kaasi oo sharciga siinaya afar milyan oo qof oo waraaqaha sharciga aan haysanin qorshaha obama ayaa dadka ka daynaya in la mastaafriyo una ogolaanaya in ay sharci u shaqaysan karaan dalka guud ahaanna idaacaddeenna aroornimo qodobkaasi warka ayaan ku soo gebagabeynaynaa waa sahre cidlanuur iyo sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.